wasaaradda deegaanka somalilan ayaa sheegtay in dhibaatooyin ka dhashay isbeddelka cimilada dartood ay sababeen inay kumanaan qoys ay ka barakacaan gudaha deegaanada somalilan agaasimaha waaxda cimilada ee wasaaradda deegaanka somalilan axmed aadan ayaa ka waraabixiyey saameynta isbeddelka cimilada ee ay ku hayso dadka barakacyaasha
saameynta cimiladu guud ahaan dalka waxay ku yeelatay iyo guud ahaan geyga soomaalida iyo gaar ahaan saameynta cimiladu oo ay ku nool yihiin afar iyo toddobaatan kun oo qoys kuwaasi oo ay saamaysay isbeddelka cimilada adduunku
saameynta cimiladu guud ahaan dalka waxay ku yeelatay iyo guud ahaan geyga soomaalida iyo gaar ahaan geyga soomaalida waxay ku yeelatay saameyn daran oo dhinacyo badan taabanaysa saameynahaas waxaa ka mid a saameynha ay ku leedahay beeraha iyo xoolaha iyo guud ahaan dhaqaalihii ay ku leedahay baa ka mid a markaan imaado beeraha oo kale saameynta isbeddelka cimiladu waxay ku leedahay geyga soomaalida waxay ku leedahay beerihii xilliyadii la qodan jiray oo aan xilliyadii la qodan jiray oo xilligii waxay ku beegmayaan xilli abaara ama xilli aan roob jirin beeraleydiina markaa ma garan karaan xilligii beeraha ay qodan lahaayeen exactly ay markii hore ugu talagaleen markay cimiladii ka guurtay xilligoodii waxay garan waayeen xilligaa ay beeraha qodan lahaayeen guud ahaan soomaalidu markaa iyo somalilanba nolosha bulshadu waxay ku tirsan tahay xoolaha iyo beeraha sidaa darteed mar haddii roobashii yaraadaanna xoolihii meesha way ka baxayaan oo noloshooda ku tirsanayd boqol kiiba toddobaatan xoolihiina de waxay ahayd halka nolosha laga hela bay ahayd oo ay dhaqaaluhu ku tiirsanaayeen boqol kiiba toddobaatan u dhow ku dhow iyadna meesha ka baxday sidaa darteed markii xoolaha iyo beerihii laysku daray saameynta cimiladu ay ku yeelatay iyadana waxay miday in ay dadkii xoolo dhaqata beerlid ahay ay magaalooyinka soo galaan ama ay samaystaan kaam i d b a oo tusaale ahaan somalilan oo kale boqol iyo labayo lixdan kaam baa saddex iyo labaatankii la diiwaangeliyey oo u dhiganta toddobaatan iyo afar kun oo qoys oo barakacayaal kasoo barakacay deegaamadii ay deganaayeen ee xoolaha iyo beeraha
wasaaradda deegaanka waxay sheegtay in la diiwaangeliyey in somalilan ay hadda ku nool yihiin ilaa iyo toddobaatan iyo afar kun oo qoys oo barakacyaal ah